axmed macalin fiqi wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkado shisheeye ay iska gurtaan khayraadka dalka sida dahabka iyo kalluunka qaar ka mid ah gobollada ay ka gurtaan ayuu si gaar ah carabka ugu dhuftay waxaana ka mid ah gobollada sanaag iyo baay sanaag iyo bay meel kasta dahabka waa laga gurtaa shirkada ajnabi ah ayaa guranaya dahabkuna dee waa midka waxa ugu qaalisanba marka kalluunkii ha sheegin si kastaba dalka soomaaliya oo lagu tiriyo inuu ku jiro waddamada farakutiriska ah ee hodanka ku ah dahabka macaadinta noocyadeeda kala duwan iyo kalluunka ayaa baditaa beddelkeeda waxaa ka faa'iidaysta reer galbeedka iyo waddamada carabta dahabka ayaa meelaha laga helo lagu sheegaa gobollada sanaag baay hiiraan iyo labada shabeelle haddaba iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn inta sanadkii laga dhoofiyo gudaha dalka ayaa waxaa xogola daabacay tilmaamayaan in waxa ugu badan ee soomaaliya laga dhoofiyo tahay dahabka iyo macdanaha qaaliga ah sida ay qortay hay-adda loogu yeero la socodka dhaqaalaha adduunka waxgaradka bulshada ayaa ku talinaya in ummadda soomaaliyeed garato sida loo ilaashado khayraadka ku jira dalkooda kana hortagaan shisheeyaha curyaaminaya dhaqaalahaasi